Waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo noocyada kala duwan ee cabitaanada suuqyada magaalada Beledweyne. Sare u kacan ayaa waxaa sababay cabitaanadii hore oo suuqa laga waayay isla markaana suuqa lagu soo kordhiyay cabitaano cusub kaasi oo keentay in la iibiyo qiimo ka sarreeya midkii hore. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa cabitaanada iyo noocyadooda kala duwan ayaa raadiyo beeruhu uga warbixiyay qiimaha ay iibinayaan iyo isbeddelka ku yimid cabitaanada.
Ana ganacsada ka mid ah ganacsatada gobolka Hiiraan qasta magaalada Beledweyne. Waxaan iibiyaa sharaabka nuuciisa kala duwan sida sharaab KK, maangada, New Fresh, Fanto. Waa aad mastaay. Ha waa kala kulmi waayo wax kasta oo caqabad ay leeyihiin. een dhag kasta ha ahaato.
Waayahay waqtigee baa looga iibsi badan yahay?
Wallaahi waqtiyada lagu siin waa waqtiyada maaragtay een kuleelada ay jiraan iyo waqtiyada maaragtay xalfadaha magaalada ay jiraan ama ha ahaato casuumaad ama xalfadaha ha ahaadaan ama maaragtay xalfadaha dhinaca kale maaragtay kuwa magaalo lagu qabanayo iyo kuwa iskuullada ay qabsanayaan maaragtay dalabkaas maaragtay iyo maaragtay wixii soo raaca.
Waayahay wax isbeddel miyaa ku yimid qiimaha aad iibisaan sharaabka noocyadiisa kala duwan?
haa waa isbeddel weyn aa ku yimid waayo een cabitaano cusub aa magaalada soo galay waayo kuwii horene bableshigane sida soomaalida wax kuma hada kuma mahda maaragta wixii cusub caalamka jecel marka wixii hore een qaaraa maaragta la daadiyey wax cusubna waa imaadaan sidii sharaab hadda een sharaabka la yidhahda KK maaragtay hadda aad ugu badan maaragtay magaalada kuwii hore magaalada ka saaray Waayahay maxaa isbeddel u jiro qiimaha aad iibisaan sharaabka noocyadiisa kala duwan?
farqi weyn aa udhexeeya waayo een kuwii hore iyo kuwan way ka lacag badan yihiin kuwii hore maadaama aa maaragtay beec yar aan iibinayni hadda kuwan waxaa waaye waa beecood waa waa kordhay waaye zaa'id waaye awal waxaan iibinayni inaad lix door toddoba door laakiin hadda sagaal door ay u dhacday marka waad dareemaysaa een sicir bararka sicir bararkana waa keenaa waxyaabaha cusub oo magaalada kusoo kordhan waaye waa keenayaan waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne Ah, runtii ganacsigayga waxaa ah, inta badan aan iibiyaa cabitaanada noocyadooda kala duwan ama sharaabka waxa loo yaqaan Waayahay wax isbeddel miyaa ku yimid qiimaha la iibiyo sharaabka noocyada kala duwan oo aad hayso?
Eh, runtii waa jiraan farqi u dhexeeya sababtoo ah mar walba waxaa yimaada cabitaano cusub mar walba oo ay shirkad cusub cabitaan soo saarto waxaa suuqa kasii baxa cabitaano kale oo hore u jiray Eh, marka waxaa suuragal ah mar walba in qiimaha kuwan ay suuqa ku soo galeen iyo kuwii kale qiimaha ay suuqa ka- ay uga baxeen inuu kala bato oo cabitaanka suuqa usoo galay uu qiimihiisu aada u sarreeyo Eh, sida nooca hadda la yidhaahday iyo keykeyga oo kale iyo yufaraysta inay zaa'id yihiin lacagtooda marka loo eego kuwa ay suuqa ka saareen marka isbeddelkaas wuxuu keeni karaa mararka qaar in qiimihii uu kala duwanaado oo cabitaanka qiimo kala sarreeya la iibiyo Eh, runtii isbeddel waa jiraa eh, saameynna waa yeelanaysaa sababtoo ah cabitaan eh, dadka ay kugu barteen oo ahaa qiimo aad ka iibin jirta jiray haddii maanta aad tiraahid qiimihii waa ka sarreeya waxaa laga yaabaa mararka qaar in ay ka tagaan eh, inay nooc kale raadiyaan ama meelo kale kii hore ee suuqa ka baxay ay raadiyaan in muddo ah marka mararka qaar caqabadaasoo kale waa iska jirtaa laakiin waa la qa- waa lala qabsadaa inta badan Ma- caqabad sii waarta ma aha waa ka gudbaan dadka Eh, runtii haddii ganacsatada cabitaanka ka shaqeeya ama cabitaanka ka ganacsada aan nahay waxaan rajaynaynaa in bulshada ay la qabsan doonaan cabitaanada cusub ee mar walba soo gala eh, suuqa Eh, mar walba oo cabitaan u yimaado bulshada eh, waxa ay samaysaa marka hore lama qabsato hore kalama qabsato laakiin marka dambe way la qabsataa marka waxaan rajaynaynaa in bulshada cabitaanada cusub ee soo gala suuqa ay la qabsadaan oo ay xaaladooda si caadi ay ku noqon doonto Eh, waan rajaynaynaa insha allah Sanad waliba shirkadaha ka ganacsada cabitaanada noocyadooda kala duwan ayaa waxa ay soo saaraan sharaab cusub isla markaana waxaa suuqa ka baxa sharaabkii hore taasi oo isbeddel weyn ku keenta qiimaha la iibiyo.